waxaa maanta baaqday kulan ay xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ku yeelan lahaayeen xarunta golaha shacabka kaas oo lagu waday in looga doodo mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari haddaba sababaha uu kulankani ku baaqday ayaa waxa ku kala duwan mudanayaasha baarlamanka iyadoo xildhibaanada taageersan mooshinka laga keenay brofeor jawaari ay ku doodayaan in kulanku uu u baaqday sababo la xidhiira guddoomiyaha baarlamanka iyo ku-xigeenkiisa labaad oo ciidamo iyaga taabacsan gudaha baarlamanka la galay halka xildhibaanada kasoo horjeeda mooshinka laga keenay guddoomiye jawaarina ay arrintaasi ku tilmaamayaan mid aanay waxba ka jirin xildhibaan cabdulaahi bidhaan oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay guddoomiyaha baarlamanka ayaa aragtidiisa ku aadan baaqashada kulanka maanta qaabkan u dhigay xaruntii baarlamaanka lixdii subaxnimo aanu nimi saaka annaga oo weli bannaanka taagan oo fayl ku jira oo u diyaar garoobaynaa inaannu gallo gudaha kuraastayadii fadhiisanno baa waxaa soo galay ciidan tiro badan oo uu wato maxamed usmaan jawaari ballantuna waxay ahayd in saaka la keeno mooshinkii kalsoonida lagala noqon lahaa guddoomiyahaas halkii uu u hoggaansami lahaa dimuqraadiyadda iyo sharciyada dastuurka iyo xeeroosaadka isaguu wax ka qoray buu wuxuu ku beddelay inuu ciidan keeno oo uu yidhaahdo laygama qaadi karo ciidankan aan ku haystaa ilaa iyo iminkana ciidankiibu meesha ku haystaa annagu bannaankaanu taagannahay xaruntii baarlamaanka bannaankeedaanu taagannahay halkaas ayaad dir v o da nagula hadlaysaa waad u jeedaan waa nasiib darro laakiin wixii meeshaa ka yimaada iyo baarlamaanka dhibaatada ku dhacday isagaa mas-uulka noqon doona dhinaca kale xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka tirsan mudanayaasha kasoo horjeeda mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamanka ayaa sheegay in sababaha kulanka maanta uu qabsoomi waaye ay tahay in baarlamanka lasoo dhoobay ciidamo sida uu sheegay aan sharci ku imanin waxaan nimid lixdii aroornimaan nimid waxaanan runtii rabnay inaan dee nala kuu yeeray inaan meesha nimaanno xildhibaanadii dhinacyada kala duwan oo dhan way yimaadeen waxaan la kulannay taliyaashii booliiska ee loo xilsaaray hawsha amniga ee hoolka baarlamaanka iyo agagaarkiisaba waxaan aragnay xildhibaanadii tiro ka badan oo ciidan ahoo dhowr boqol gaaraysa oo gudaha ku sugan oo afka duuban oo wadata qoryo casri ah waa la yaabnay xaalad ka duwan xaaladdii aan naqaanay kadibna waxay noo sheegeen in lagu amray in boqol ciidana gudaha baarlamaanka xarunta la geliyo oo ilaalinaysa muudey oo aan ogolayn cid kale inay ag fadhiisato waana aragteen sawirrada laga soo qaaday iyagoo safan booliiskii xaruntii meeshii xildhibaanadu fadhiisan jireen iyagoo safan baa sawirra laga soo qaaday waxaana runtii jawaari hal askariyu wato oo sawir laga soo qaaday hana tusaan xildhibaanada ka soo horjeedaahay gudahay ku jiraan ma jiro jawaari wax ciidanuhu la galay ciidankii istaafkiisa ahaayoo caadiga ahayoo raaci jiray unbaa la socday ayagana meeshii bartii loo cayimi jiray oo ay joogi jireen bay joogaan marka waxaan waa wax la buunbuuninayo xoogga dadka raba inay adeegsadaan waa kooxdan kale oo runtii magaaladii ciidankii qaranka soomaaliya lahay oo dhan waxaa la soo dhoobay magaalada muqdisho si loogu filiyo mashruucaas runtii qardajeexa oo sharciga hareer masan ammaanka magaalada muqdisho ayaa maanta aad loo adkeeyey waxaana saakay dadku aroornimadii horeba ay ku baraarugeen guud ahaan waddooyinka iyo isgoysyada magaalada muqdisho oo lagu gooyey gaadiidka dagaalka iyo ciidamada ammaanka oo waddooyinkaasi lasoo tubay mana jirin wax gawaari ah oo saakay isaga kala gooshayay waddooyinka magaalada muqdisho waxaana dadka muqdisho ay danahooda gaarka ah fushanayeen iyagoo cagtooda maalaya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho